magaalada arabsiyo ee gobolka gabiley somalilan iyo weliba lakadaa furay tartanka roorka kaasi oo ku qeyb galan doonaan dhallinyarada sharduunga degmadaas iyo sidoo kale la diirsay qabas boortis munaasabadda qobodii xarunta degmada arabsiyo ee laga sheegayay tartanka roorka weliba ku qeyb galay gudoomiyaha ciyaaraha somalilan gudoomiyaha degmada mas-uuliyiin sharduun iyo bulshada degmada gudoomiyaha ciyaaraha waanee madag xiriirka roorka ee somalilan oo daafuri munaasabadee sheegay in muhiim iyo ta dhiirigeliyo ku dhallinyarada sharaf way noo tahay in dhiirigelin samayno dhallinyarada in ciyaarihii orodadaa kor u qaadno oo de waxa weyaan xukuumaddan cusub ee iminka timi ciyaarihiina kor u qaadno dhiirigeliso orodada qayb weyn bay ka tahay wasaar ahaan wasiirka ugu horreeyay agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeen inay dhallinyaradii dhiirigeliyaan maanta warkaysa anuu qalabkaa waxa wey dhallinyarada ku ordisay weeyaan degmahaanna insha allahu tacaala inay degmada orodkay ugu horreeye loo qabto oo xidhiidh ahaan inaan dhiirigelino dhallinyarada aan soo barbar istaagno sidoo kale gudoomiyaha degmada arabsiyo ee gobolka gabiley somalilan xamse sacad muuse wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha kulwareegi agabka isboortisana kuma anagay wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha muddooyinkii u dambeeyey aad idinku ka shaqaynayseen weliba waxa weeyaan xidhiidhka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha iyo degmadan arabsiyo gobolka gabiley ka dhexeeyahay aad buu u wanaagsan yahay aad baanu mahadcelin badan aanu uga samaynaynaa anu leenahay waad mahadsantihiin xidhiidh wanaagsan oo walaalnimo saaxiibnimo bahi sboortisnimo oo wasaaradda iyo degmadeena arabsiya u dhexeeya baa jira muddadaan shaqaynayana waxay noqotay markii ugu horreysay ee laga hirgeliyo koob ay wasaaradda dhallinyaradii ciyaaruhu ay qabanayso ayaa dhacday sanadkii dhoweeda laba kun iyo afar iyo labaatanka maanta waxa weyaan markii ugu horreysay ee agab inta la keeno la yidhaaho koobkan waa la qabanayaa oo tartankii orodkaa waana tartan orodkii u horreeyey ee heer degmo taagan ee wasaaradduna ay qabanayso degmadeena arabse lagu qabto iba furkaa wanaagsan baad leedihiin aad baad u mahadsantihiin sidoo kale qeybihii kale ee ku qeybgeli munaasabadda laka sheegay tartanka roorka yaan hadhowaayay warig kubaad qayb orodkaa loo keentay waan uga mahadnaqanaa dhammaani dhaban kule mahadnaqaas waxaa in badan kule ka shaqeeyaysaa filayo gudoomiyaha degmada arabsiya xamse sacdow muuse oo dhallinyarta degmada arabsiya in badan aada garab taagnaa qolada ciyaartooyga ee agabkan orodka dhallinyarada arabsiya loogu talagalay inoo keentay waa dhaqdhaqaaq wanaagsan waa hormoodkii dowladda cusub aad baan u soo dhawaynaynaa waxaan aad u soo dhawaynayaa maalintii ugu horreysay oo iyaga oo magacii dowladda cusub ku hadaaqaya ay noo yimaadaan wasaaraddii ugu horreysayna tahay baan u malaynayaa aad baan idiin soo dhawaynayaa waxaa kaloo soo dhawaynayaa sboortiska maanta maaratoonka orodka laga qabanaya degmada arabsiyo runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaanan u malaynayaa waxa badin doona un nin geel maala iyo nin geed maala reer arabsiyo waa reero geeda maala waa liin macaantii cabbaan waxa weeye iyo werwer kama qabo inay dhallinyarta reer arabsiyood u badin doonaan baratanka gobollada somalilan lagu qabto insha allah